dhowaad waad mahadsantiin idinka iyo baxda v o a xalay xilli ay saacaddu ahayd tobankii fiidnimo waxla ayaa waxaana laga soo wacay xaafadahan lincoln park oo markaa masjid abubakarka weyn gadaashiisa ama u dhow goobtii markaan soo gaarayna waxaan arkay communitygii meesha deganaa jaaliyadii soomaaliyeed khaasatan waalidiintii oo meesha taagan bilays aad u fara badan oo meeshii taagan saxaafadihii qaar kamida sida ten t v hay-adihii maaragtay emergency response teamka ee maaragtay oo meesha wada jooga marka runtii anfariir badan baa ka muuqday naxdin waxaan isku dayay inaan dadkii waraysto dadkuna xog ma hayn idaacadda ten t v baan isbaray oon waraystay iyaduna markaa xog ma hayn laba saac kadib marka waxaa naloo xaqiijiyey inay israsaasayn meesha ka dhacday kadibna wiil soomaaliyeed lagu dilay wiil kalena dhaawac isna uu soo gaaray iyo in ma aragtay dadkii dambiilayaasha ahaa la qabtay ilaa afar qof ayaa goobta lagu qabtay intaasaa naloo xaqiijiyey qof ayaa dhintay ayaad noo sheegtay qofka kale ee xaaladiisa siday tahay maxaa warar ah oo kasoo baxaya
warar iskhilaafsan baa kasoo baxaya xaqiiqatan mar waxaana lagu yiri wuu naf baxay marna waxaana lagu yiri lama xaqiijin karo waxaan isku dayeyna bal in aan heli karno cid ehelkii ah ama waalidkii ah si ama loo booqan karo ama loo xaqiijin karo maxaa yeelay bulshadao dhan ba runtii dhagaha u wada taagan oo warkaasi sugayaan booliiska ilaa iyo hadda ma ka hadleen arrinkaas idaacadda ten t v baa runtii statement kooban soo saartay oon isleeyahay kolley waxay kasoo xigteen bilayska taasuna waxay ahayd in maaragtay qofna uu dhintay qofna dhaawacan yahay marka laakiin warkaasu xalay xiliyadii dambe ahayd saaka update dambe oo soo baxay ma aanan arag anigu shaksiyan waan la xidhiiday idaa laanta maaragtay franklin county police-ka mas-uulka u qaabilsan arrimaha xiriirka soomaalidan la xidhiiday saaka wuxuu ii sheegay weli inaan statement la soo saarin laakiin ilaa galabta ay soo bixi doonto goobta ay wax ka dhaceen ma inoo xaqiijin kartaa halka ay ku taalo goobta waxa weeyaan un de kolley masjidka weyn abubakar baa meesha ku yaal oon inagu joogno la yaqaan un masaajidka xaafadaha ka dambeeya oo nob hill maaragtay apartimentyada la yidhaahdo oo soomaalida degani ay uga soo lugeeyaan masaajidka meeshaa waaye waxaa xusid mudan in la sheego dadka dhibka geystayna runtii waxaan dad meelo kale ka yimid maxaa yeelay areada laguma aqoon xabadayn iyo sarsaarsayn taasaa keentay shalay in aad loo anfariiro oo ilaa iyo hadda dadku ay aamini laayiin marka dad gaangis oo meelo kale ka yimid yaa dhibkan geystay dadka weerarka geystay ama toogashada geystay haddii gacanta lagu dhigay ma la xaqiijiyey dadka ay yihiin identitygooda runtii lama xaqiijin laakiin islaan aan isleeyahay kulli xaafadaha dariskii ahayd oo tiri waan arkayay waxay noo sheegtay dad ajaaniba inay yihiin waxa ay isku qastay ama isaga khaldanaa qof weyn bay ahayd madow ma aragtay iyo mexican labadaas isku khaldaysay laakiin dadka dhibka geystay ma ahayn dad soomaaliya waxaa kaloo cabdiqaadir xusid mudan oynu ognahay isxabadayntani ma aha wax ku cusub colombus ohio sanadkii hore wuxuu ahaa two thousand seventeenki sanadkii ugu taariikhda xumaa dhanka isxabadaynta ee taariikhda colombus laakiin sanadkan dawladdu way yaro xakamaysaad moodaa oo waxay yidhaahdaan ma aragtay qolyaha daraasaad ka sameeya saddexdii bilood ee u horreysay two thousand seventeen soddon iyo shan qof baa isdilay halka lixdii bilood ee two thousand eighteenkana ku jirna u horreysay ilaa labaatan iyo saddex qof uu marayo homicide-ku marka halkaa waxaa ka cad iyadoo rabshadahan inagu cusbayn haddana in horumar laga gaaray xaaladda goobta uu weerarka ka dhacay hadda waa sidee kolley dad baa jira xalay faamilya runtii geli kari waayey ama seexan kari waayey dad weliba dee asxaabaan ahayn guryahooda maxaa yeelay waxay un qeyb ka ahayn guryihii la wada ooday bilayskana markaa waxaa ku jiray dareen ah in ma aragtay qolyo kalo gaanga meesha ay ku dhuumanayaan marka dad badanoon xalay runtii guryahooda ilaa xiliyo dambe u hoydaa jira waxaad moodaa jawiga inuu wax yar hadda caadi kusoo noqday oo xarkihii meesha laga furay waxaan u malayn laba guri yaa waxaan ku arkaynay in maaragtay xarkahan yellow tapeka weli ay ku ag xiran yihiin oon isleeyahay oo meesha wax ka dhaceen